isbetelka guud ee magaalada hargeysa ee somalilan iyo weliba madaweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi iro wuxuu diirsay deeqmashiine aanasoo lakasafe u keliyo deeqdamo diirasa toban wishin oo lakasafe u keliyo iyo weliba laka kordhiyay waxda daryeelka iyo daaweynta hanuunada kadhiyaw keliyaha ee hargeysa group hosbitaal ee somalilan agaasimaha guud ee isbetelka hargeysa ee somalilan oo ku hadlay deeqdan tobanka mashiinga ee lakasafe u keliyo ee madaweynega diirsiyana kumahadnagay inaanu bulshadeeda reer somalilan ee aan ugu adeegno ee aanu jecel nahay in waaxda daryeelka iyo daaweynta xanuunada ku dhaca keliyaha lagu soo kordhiyey toban mashiin oo ah mashiinada keliyaha lagu sufeeyo tobankaa mashiin oo uu cisbitaalka hargeysa ugu deeqay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo runtii markii aanu u tagnay ee aanu uga warannay xaaladda cisbitaalka ee ah qaybta daaweynta iyo daryeelka oo mashiinadu keliyaha lagu sufeeya ay ku yaraayeen waaxdani waxay ka kooban tahay laba qaybood oo qayb imaaraadku inoo dhisay iyo qayb xukuumadda somalilan ay dhistay labadaba marka mashiinadu labadii kun iyo afariyo tobankii laga soo bilaabo way shaqaynayeen dabeeto mashiino badan ayaa xumaaday ama ciladi ku timid taasi waxay keentay in culayskii uu cisbitaalkii uu soo food saaro tirada dadka keliyaha loo sufeeyaana sanadba sanadka ka dambeysa ay sii kordhaysaa cisbitaalka hargeysa oo keliya taymka inta keliyaha loogu sufeeya oo boqol iyo konton qof oo bukaan ayaa keliyaha loogu sufeeya waa inta haysata mashiinada keliyaha waxaa jira dad badan oo ilaa labaataniyo ka badan oo aan weli meel helin oo iyaguna u baahan mashiinada noocaas oo kale ah hadday cisbitaalka ay heli lahaayeen iyagana aanu qaabili kari lahayn waxa kale oo runtii muhiima tiradaa boqol iyo kontonkaa iminka mashiinada isticmaala tiradaasi tiro halkaa ku joogsanaysa maaha mar kasta emergency baa jira mar kastaba tirada way kordhaysaa maxaa yeelay waxay nagu badan xanuunadii dhiikarka iyo macaanka iyo xanuunadii kale keliya qofka fadhiisin lahaa iyo biyaheenna oo runtii iyaga laftigoogu factor weyn ah halkan waxaan uga mahadnaqaynaa haddaanu nahay maamulka cisbitaalka hargeysa iyo dhakhaatiirtiisaba madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan in culayska uu naga dulqaaday oo tobankaa mashiin uu cisbitaalka u iibiyey waxaa kaloo runtii aan halkan aada iyo aada uga mahadnaqayaa ambasador mascuud oo ah ambasadorka somalilan u fadhiya imaaraadka ama united arab emirates oo isaguna door lixaad leh runtii ka qaatay iyo xafiiska madaxweynaha oo runtii iyaguna shaqadaa muhiimka a qabtay madaxweyne waxaan ku leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha kuugu daro aada iyo aad baad u mahadsan tahay anigoo ku hadlaya afkii dhakhaatiirta iyo maamulka cisbitaalka weyn ee magaalada hargeysa aada iyo aad baanu kaaga mahadnaqaynaa bulshadana waxaan leenahay deeqda madaxweynuhu wayna soo gaadhay tirada bukaanada maadaama inagu badan yihiinna waxaanu bulshada jecel khayrka aanu ka codsanaynaa haddii mashiino kale la heli karo in tirada mashiinada aynu kordhino oo ay naga saacidaan si anaguna bukaanada aanu u qaabilayna ay u kordhaan mashiinada yaan walweyn ku taro doona adeegyada daryeelka iyo daaweynka hanuunada kadhiyaw keliyaha ee hargeysa group hosbitaal ee somalilan